ka wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan horumarinaysan waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay soo dhammaadeen wadatashiyadii arrimaha wax kabeddelka dastuurka lana ansixinayo markii hore maamulka puntland ee madaxweyne xasan sheekh maxamed ki oogayey inuu beddelay dastuurkii soomaaliya ee heshiiska ku ahayd soomaaliya iyo shiinaha oo ka wada hadal oo wadahadal ka yeesheen arrimaha amniga iyo dagaalanka wax loogu yiro argixisada shirkadda diyaaradaha imaaratis airline oo beenisay in mid ka mid a diyaaradahooda ay shil ku sigatay inay ku gashaa wada soomaaliya shacabka imaaraadka oo dad isugu jira adoon iyo danyara ugu qaybisay deer raashin hangaalada muqdisho maxay tahay caqabadaha ku gadaaman qofka caafimaad ahaan u aadaya dalka hindiya waa wadadan gaar ah oo aad ku maqli doontaan warka duhur ee dalsan dibadda waxaa ugu waaweyn dad baanu ku dhinteen oo ka dhacay dalka koonfur afrika iyo xaaladda amniih ee ka taagan dalka haiti oo kasii dartay iyo ciidamo dheeraad ah oo la geeyay dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan duuranaysan dhegeystayaal maanta waa duurnimo jimcaha taariikhuna ay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun afar labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii duureedyadu dalsan oo faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilownay xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay soo dhammaadeen wadatashiyadii arrimaha dastuurka wax kabeddelka ah sidoo kalena la ansixinayo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya macalin xuseen ayaa sheegay in wadatashiyada waa in wax wada tashi oo ka maqan wax kabeddelka dastuurka soomaaliya aysan jirin wasiirka ayaa sheegay inay soo dhammaatay dooda wax kabeddelka dastuurka iyo sidoo kale tashiyada ayna haatan loo gudbayo in baarlamaanka uu meel mariyo dib oogista lagu sameeyey dastuurka isagoona ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah oon soomaaliya hore uga dhicin xasan macalin ah oo wax laga weydiiyey ka maqnaanshaha maamulka puntland ee ka doodista dastuurka waxa uu sheegay in puntland markii hore ay qayb ka ahayd bilowga wadatashiyada arrimaha dib oogista dastuurka wuxuu intaas kusii diray hadalkiisa wasiirka inaysan macquul noqon karin in geedi socodka ummadda haysta u noqdo diidmada maamulka puntland waa soo hadalka u dhigay wasiirka oo sidoo kale sii hadlay ayaa sheegay in puntland ay matalaad ku leedahay labada qal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasna ay yihiin kuwa ugu matalaya dooda dastuurka ee haatan go-aan gaaristeeda ay loo taagan yahay xasan macalin waxa uu hadalkiisa intaa kusii daray in tallaabada keliya ay puntland ay xaqa u leedahay ay ahayd in loogu yeero inay ka qayb gasho geedi socodka dib oogista dastuurka wuxuuna sheegay in dowladda intaasiba ay samaysay oo marar badan maamulka puntland loogu yeeray shirka golaha wadatashiga qaran balse ay ka biyadiiday inay kasoo qayb gasho shirkaas si kastaba ha ahaatee hadalka wasiirka wasaaradda dastuurka soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo puntland maalmo ka hor ay sheegtay inaysan ka qayb noqon jirin wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka islamarkaana sharci darro ay tahay waa sida ay ku sheegeen war-saxaafadeed ay kasoo saareen magaalada garoobe ee caasimada maamulkaasi markana madaxweynihii hore maamulka puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey in uu bedelay dastuurka soomaaliya heshiis ku ahayd senator faroole oo waraysi siinayay b b c da qaybteeda soomaaliga ayaa waxa uu sheegay in dowladda uu hogaami madaxweyne xasan sheekh ay bedeshay dastuurkii soomaaliya heshiis ku ahayd isla markaana ay doonayaan in ay dastuur cusub la meel mariyo wuxuu tilmaamay in ay doodo badan haleeyeen arrimaha dastuurka oo ay kasoo horjeedaan siyaasiyiinta dalka iyo sidoo kale maamulka puntland ee isagoo matiro wuxuu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ay haatan qorsheynayaan inay dastuur cusub ku meel mariyaan isagoo hadalkiisa intaa kusii daray inay muhiim tahay in arrimahaas ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ay wax ka bedelaan
horta marka warisa magaca dastuurka laga bedelayo magaca xeer ahaan ugu degsan waa xeerkii dalka oo ummadda soomaaliyeed ay ku dhaqmayso alhagaayay hay-adihiisa dawliga marka wax intaa gacanta layska gesho layskala degdego oo aan iyadoo laysku raacsanayn faraha la gashado horta waa ka weeya marka u horraysa kumana imaan sidaas wuxuu ku yimid dadaal iyo shaqo adag oo laga qabtay muddooyinkii lasoo dhaafay oo ka horreeyey markii shirweynaha siddeedda boqol labaatan iyo shanta lagu ansixiyey kowdii agoosto laba kun iyo labiyo tobankii waxaana saldhig u ahaa roadmap ahaan united nationka iyo dowladaha soomaaliya gacanta ku haya maamulkooda amniga iyo dhaqlaha oo bixiya ay ka arageen in dowladda soomaaliya ay ka baxdo kumeelgaarka oo yeelato dastuur ay leedahay oo la aqoonsan yahay oo dowlad rasmi la aqoonsan yahay ku dhisan tahay oo lala macaamili karo rasiishaa ii muuqdaa waxa weeye dastuurka horta dibu eegid baa ereyga la isticmaalaya waa review ama dibu eegid maaha bedel la bedelayo ma jira tiirad adag sida aqal dhisan oo kale oo aan la taaban karin haddii muraayad ka jabran tahay ama albaab ka xun yahay ama meel yar wax ka gaarsan yahay waa la dayactiri karaa aqal dastuurkana waxa kaga dhiman yihiin meelaha la dhijo waa meelo yar si daacada haddii loo yahay looga dhamayn karo waxaa ka mid ah horta marka u horraysa qodobka koowaad oo dastuurka baa wuxuu reebayaa in la taabto waxyaalaha asaasiga ah wuxuu u qoran yahay qodobka koowaad jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya buu ku qoran yahay inaan cid gaar ah ama qof gaar ah ama koox gaar ahi siday doontaan ugu taklifali karin dan gaar ahna aan loo adeegsan karin waa midda ugu horraysa waa mabda'a koowaad oo ku taag ay tahay laguma xadgudbaan in dastuurkaas la ilaaliyo waa xadgudbaan haddana maamulaha ku dhismay dowlad baa ku dhisan madax badan baa lagu doortay weli waa taagan yahay cuntubyadiisa waaweyn oo halkan ku yaala waxay ka kooban yihiin kuwa baarlamaanadu ku dhisan yihiin ugu horreeya kan madaxweynuhu ku dhisan yahay iyo kan garsoorkuyay ku dhisan yihiin mid walbana shuruuduu leeyahay loo maro iska la yskama dhex ordi karo masalan haddaan kaaga soo qaado sharci dejinta labada aqalba ah madaxweynuhuna waa ra'iiskii jamhuuriyadda awooddiisa wuxuu ku leeyahay waxa dastuurku u ogol yahay oo dastuurka wax dibu eegiddiisa waxa dastuurku u ogol yahay keliya lagu samayn kara wax jisha laga keeni karo waana ilaaliyaha jamhuuriyadda dastuurkeeda ilaaliyaheeda waana madaxa saddexda hay-adood oo dowladdu ka kooban tahay dhexe iyo kuwa beriferiga ah oo maamulada ahna ay ku jiraan oo ah sharci dejinta hawsha fulinta executiifka iyo garsoor waxaan hadda ognahay madaxweynuhu dastuurka inuu isagu hor wado oo ku dhaqsanayo oo rabo in la sameeyo waxaa ka maqan madaxweyne marka hore isagaanba la hadlayahay garsoorkii mee garsoorkii meeshuu ka baxay ma jaallo dastuurka meeshii marjac ahaan lahayd wixii laysku qabto horta ma taala maya hadda waxba lama samayn karo maradii taas ayaan jirin raggaan dhex ordayo baarlamaanka dhex ordaya oo dana gaara ka raadinayo iyo in ay mansabyo ku helaan oo la garanayo oo meeshaan iyagu u isticmaalayo dana gaara qodobka koowaad oo dastuurka lama taabtaan baaba xiraya dib eegid ma qorid weeye aniga may cududaar baan kaga maqnaa laakiin madaxweynaha markuu garoowe yimi waan u sheegay gaar ahaan waan u sheegay xubno badan oo baarlamaanka iyo badan baarlamaankana waa la xidhiiraa oo way ka wada warhayaan waana sheegay maalintii habraac la samaynaya dastuurka in wax lagaga bedelo sidii loo maray baa markii horeba qalad ridda laga galay baa rid qalad ahayd iyo sidii loo haddana sidii rabsmi looguma waxaana ka sheegay xafladii lagu dhammaa oo codkaas waxa uu ahaa senator farowle oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeeyay inuu bedelay dastuurkii soomaaliya heshiis ku aad markana hay-adda bisha cas ee imaaraadka oo dad isugu jiray agoon iyo dan yar u qeybaysay deeq gargaar ah sida warkan ay ku sii eegayso faadima cabdiqaadir
in ka badan saddex boqol oo qoys oo isugu jirta dad agoon iyo danyar ah oo ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho ayaa la soo gaarsiiyey deeq raashiin oo isugu jirta bur bariis sokor baasto timir iyo saliid waxaana ugu talagashay hay-adda bisha case ee imaaraad oo sanad kastaba soo gaarsiisa dadkan xiliyadan oo kale markii la gaaro waxayna deeqdan ay ugu talagaleen in dadkan ay siiyaan bishan barakaysan ee ramadaan ee lagu jira awgii dadkan ayaa sheegay in baahi weyn ay u qabeen in lasoo gaarsiiyo deeqdan raashiin islamarkaana ay ku moodi doonaan inta ka dhiman dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan qaarkood ayaana ka mahadceliyay hay-adda bisha case imaaraad siday u garab taagan tahay islamarkaana ay ugu warhayso in sanadkii markii la gaaro xilliga ramadaanka ay soo gaarsiiyaan deeqa sidaan oo kale ah muxudiin macalin isaaq oo ah mas-uul ka tirsan hay-adda bisha case imaaraad ayaa ugu horeyn ka warbixinaya deeqdan iyo siday ugu talagaleen in dadkan danta yar ee agoonta iyo barakacyaasha isugu jira lasoo gaarsiiyo waxaynu halkan maanta ku qaybinay maaragtay mucaawano oo ay soo dhiibeen maaragtay ilaal axmar imaaraati marka sidaa daraaddeed waxaanu maanta qaybinay in ka badan saddex boqol iyo qofood ama caa'ilo oo aanu u qaybinay inay iyagu ka faa'iidaystaan ramadaanka dhexdiis tobankii tobanka dhexda dhexda aanu marayno ayay iyagu uga faa'iidaysteen boqolkaas saddexdaas boqol oo maaragtay famil ah ayaa ka faa'iidaystay iyo in kaloo iyaguna dan yaroo agoommo ah ayaa iyagu ka faa'iidaystay marka sidaa daraaddeed waxaan u mahadcelin doon waxaan u mahadcelinaynaa hilaal al axmar al imaaraati sida sida maarata deeqsiga leh ee isagu uu maarata maanta ummaddan ama dadkan danyarta ah iyo agoonta ah isagu uu maaratay maanta uga farxiyey ramadaanka dhexdiisa waxaanu ilaahay iga rajaynaynaa in miisaanka xasanaadka ilaahay ugu sii daro wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haddaba qaar ka mid ah dadkii deeqdan gudoomay ayaa dhankooda hay-adda bisha case imaaraad kaga mahad celiyey sida ay ugu faa'iideeyeen fursaddan qaaliga ah islamarkaana ay ugu jawaabeen dadkan qabeen bismillaahi raxmaan raxiim maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay hay-adda bisha cas ee imaaraadka oo noo keentay deeq aad u badan waan ku faraxsannahay deeqdaas oo ka mid ah bariis buur sonkor baasto timir iyo saliid aad iyo aad soonka dhexdiisay noo keentay hase ahaatee kaamkan waxaa degan dad agoon ah dad danyar ah ayaa degan kaamkan mahad weyn baan u celinayaa hay-adda bisha cas ee imaaraadka wakhti fiican bay noo keentay annagoo dhan waa faraxsannahay si aad iyo aad aan u faraxsannahay hay-adda bisha cas mar waliba waa u hambalyaynaynaa waa u mahadnaqaynaa aad iyo aadaan u hambalyaynaa aad aad maanta shucuurtaynu way kacsan tahay raashinka nala sii dartiisa aad iyo aad ayaan u faraxsannahay mahadsanid bisha cas imaaraadka carabta
bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahay ma hadda u sugnaatay hay-adda imaaraadka carabta deeq raashiinaynu soo gaarsiisay xilligaan u baahnaynaynu soo gaarsiisay ilaahay ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo waxay noo keenay deeq raashiin ah bur bariis sokor timir saliid baasto kheyr allaha siiyo intaan inka badanaan rabnaa kaamkaa mas-uul aan ka nahay agooman waa yeelo jiis dad danyar waa degan yihiin waa bilaahi toofiq بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u mahad celinaa dib bishcas ayaa u mahad celin
warbixintaas waxay u dambeysay wariyooga faadumo cabdiqaadi warkii ku eegeysay qayb gargaar ah oo isugu jirtay qaybaheeda kala duwan oo la gaarsiiyey dad agoon iyo danyar ah markana shirkadda diyaaradaha Emirates Airline ayaa beenisay in mid ka mid ah diyaaradahooda ay shil ku sigatay inay ku gasho hawada Soomaaliya shirkadda diyaaradaha emirates ayaa waxay banaawar ku tilmaamtay wararka sheegaya in mid ka mid ah diyaaradahooda ay hawada soomaaliya ku sigatay inay shil ku gasho hay-adda duulista iyo madaarada somalilan ayaa laba maalin ka hor sheegtay inay qalad weyn ay galeen hagayaasha diyaaradaha ee garoonka magaalada muqdisho ayna sababi gaartay inay isku dhacaan labada diyaaradood oo ay kala leeyihiin emirates airline iyo sidoo kale ethiopian airline markana maxay tahay caqabadaha ku gadaaman qofka caafimaadka u aadaya dalka hindiya warbixintan soo socota waxaa ku eegeysa wareega safe cusman
safarkaygii dalka hindiya oo durbaba ah dadka soomaaliyeed markii ay maqlaan ay ku soo dhacayso xaalad caafimaada ayaan waxaan idinkaga sidaa warbixin wadata macluumaad iyo xogo aadan ogeyn marka aad maqasho indiya ka soomaali ahaan waxaa markiiba kugu soo dhacaya bukaan caafimaad qof u baxaya caafimaad ama loo wado oo aada u xanuunsanaya dalkana wax looga qaban waayey toban sano ka horse intaan caafimaadka loo aadi jirin waxaa hindiya lagu xasuusan jiray aflaanta oo dhalinyaradeenna inta loo turjumay ay shaneemooyinka ka daawan jireen safarkayga duulimaadka waxa uu kasoo bilowday magaalada muqdisho waxa uuna ku hakaday garoonka magaalada dubay ee dalka isu taga imaaraadka carabta oo diyaaradii aan la socday ay ku hakatay muddo laba saaca anigoo ugu dambeyn gaaray halkii aan u socday ee garoonka caalamigalada haydarbaad ee dalka hindiya duulimaadkaasi oo qaatay muddo toban saac ah noloshu sidaas qaali uma ahan waxaa ku degaysaa calaaqol bishii oo dhan saddex boqol meelaha qaar waa laba boqol iyo konton doolar adeegyada ama waxyaabaha kale ee nolosha aas-aasigu ah waa kuwo aada u jaban marka laga yimaado isbitaalada waddankaasi oo lacagtoodu aada ay qaali u tahay isbitaalada ay hadda aadka u xiiseeyaan bulshada soomaaliyeed waxaa ka mid ah yeshoodha midicofer ebola iyo kuwo kale oo badan oo qiimahooda iyo daweyntooduba ay aada ugu qanacsan yihiin shacabka soomaaliyeed ee caafimaadka u yimaada dhibaatooyinka jira ayaase ah in qofka marka hore uu iska dhaadhiciyo lacagta aada wadato ayaa kugu filan waxaase qasab ah in lacagtaasi ay ku go-daa waana kuwan qaar ka mid ah dadkii aan halkaasi kula kulmay ee lacaguhu ay ku go-een ee bulshada soomaaliyeed wax weydiisanaya meesha diinaa lagula leeyahay guri jari jara lagula leeyahay waxa cunaa la-nahay guriga iyo baha lagula hayaa maalin kasto dad soomaaliya oo ahay sheeg raashinaysa oo iskarsananayna ku afurnaa xal iyo meel ku afuraynay ilaahay ogaa waxa qora waaye haddaa cod aragto codkayga iyo muuqaalkayga haddaa aragto waxaan rabaa inaad soo soo gaawaa iga soo gaarto
intaasaa kaa cusahaa gadoomiye waana mahadsantahay khayr allah ku siiyo
hore waxay iga baxday lacagan hadii lacagta oo diya laakiin la xisaabiyo labayo toban laag wa labayo toban laag lacagta hindiya ah afartan kun oo doolar wa afartan kun oo doolar iga baxday aa hadda diibi haddana waxaa ii dhiman sagaal kun oo doolar oo u dhigato sideed laag haddaanan dhiibinna waxa waaye ma baxi karo intaasaan codsanaya in laga- in laga bixiyo lambarka hormuudka aan wato ee igu- dalban igu furan oo hadda aan wato furaha waa shan siddeetan iyo shan sagaashan iyo labo afartan iyo saddex furaha waa shan siddeetan iyo shan sagaashan iyo labo afartan iyo saddex waxaan wataa akoon sagaa bankiyaa wataa soddon iyo labo labaatan iyo toddobo eber labo toban iyo labo qofku inuu soo waca rabo ama soo wacaya laba hindi wasab ugu furan waa sagaashan iyo kow siddeetan toban iyo sagaal lixdan iyo kow afartan iyo sagaal labaatan iyo sideed whatsapp waa ugu furan yahay qofkii soo wacaya هذه الأربعة وستة صفة ما شاء الله واسع شركتي markii la doosoo hagaagaya dadka muslimiinta ah iyo ganacsatada iyo dadka ilaahay waxsiiya wax ka cusra inay soo caawiyaan marka waa maasint ilaa ajraayaysiin إن شاء الله وحرجينا شعب الصوماليين إمام قبل كبنادر أو بيل كولي أطلع إني بسوق بستانان إنت إيماننا إيكابيان إلى عمنا
fiisaha ama sharciga dalkugalka hindiya waa mid qiimihiisu aad u jaban yahay waa haddii loo maro waddadiisa saxda ahayd balse dadkeenu
warbixintaas sidoo kale waxaa u dambeysay wareega safo cusmaan uu ku eedeysay caqabadaha ay ku gadaaman dadka caafimaadka doonta dalka hindiya guud ahaan warkii duur dalsan saake maanta uu jimcaad ka dhegeysanaysa dhegeysa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warla hel yaabaa talal hel